والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم قل waxaad tidhaahdaa ayuha الrasuul الكريم yaa cibaadii addoommahaygiiow aladiina asrafuu calaa anfusihim naftooda ku xadgudbay birtikaab ilmacaasi macaasi iyo dunuub badan kuwa la yimid ee naftooda ku israafayow xadgudubka sameeyeyow laa taqnaduu ha quursanina min raxmatillaah ilaahay naxariistiisa ha ka quursanina inna allaha ilaahay yakfiru dunuuba dunuubta ayuu dhaafaa jamiican xaal ay tahay dunuubtaas innahu ilaahay huwa algafuur alla dunuubta dhaafo weeye alraxiimu oo naxariista wey aayaddan sabab nusuulkeeda laba arrimoodba waa lagu sheegaa qola mushrikiintii ka mid ah ayaa rasuulka waxay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam diin wanaagsan baad noogu yeeraysaaye dunuub badan baan samaynay oo waxa xun oo dhan oo dhan waan samaynay haddii aan diinta qaadanno ma naloo dhaafayaa dembigeenni hore iyo wixii qalad ahoo aan samaynay ma naloo dhaafaya aayaddanaa soo degtay markaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa cusaada ah uu ku rajogelinayo raxmaddiisa waa sacnimadeeda dunuubta oo dhanna inuu ilaahay dhaafayo ilaa shirkiga mooyaane shirkiga naftiisa haddii uu qofku ka ka gaalnimada ka soo baxo gaalnimada towbadeedu waa islaamka way hadduu islaamka qaato islaamku wixii ka horreeyey oo dhanba wuu baabi'inaya qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lakum maa salaf waxaad ku tidhaahdaa kuwa gaalada ah in yantahuu hadday reebtoomaan oo gaalnimada ka haraan oo islaamka qaataan yukfar lahum maa salaf wixii hore o dhan waa loo dhaafaya islaamku wixii ka horeeya o dhan buu baabiinaya alislaamu yajubu maa qabla wixii ka horeeya o dhan wuu tirtiraya yacni sabab labaad waxay leeyihiin mufasiriintu ninkii waxshi la oran jiray ee qaatilu xamza ahaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam islaamka ugu yeeray marka wuxuu yidhi anigu haddee dembigaygu waa badan yahay maxaa rajo ohon kusoo islaamaya ayaddii fi suurat lfurqaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dul akriyo ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu llahu sayi-aatihim xasanaat waa ayaddu markii qeybteeda hore ay ka soo sheekaysay ayadda ka horeysay dadka shirkiga iyo qatliga iyo zinada iyo xumaantaasoo ku dhan la sameeyo inay dembi weyn ku dhacayaan cadaab xunna ay la kulmayaan marka aayaddan ka dambaysa waxaa ilaahay ku rajogelinayaa qof alla qofkii ka toobad keeno oo wanaag la yimaado xumaantiisii in la bedelayo wanaag loogu bedelayo marka wuxuu yidhi aayaddaasaa lagu dul aqriyayo araa shardan shardi baan arkayaa lacallii laa acmal inaana samaynin baa laga yaabaa ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan haddana waxaa lagu dul aqriyey oo rasuulku uu ku dul aqriyey oo loo sheegay in allaha laa yakfiru an yushraka bih wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay gaalnimo ma dhaafo oo qofku hadduu gaalnimo ku dhinto marna loo dembi dhaafi maayo laakiin wixii dunuubahoo ka soo haray ilaahay wuu dhaafayaa wa yakfiru maa duuna dalik liman yashaa taana wuxuu yidhi mashiicada ilaahay baa ku jirta oo liman yashaa weli naftaydii waxbaa ku dambeeyo Ah, ilaahay qofku rabo u dhaafaya aayaddan baa markaa soo degtay oo markaa lagu dul aqriyay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican inahu huwa algafuur raxim nacam buu yidhi alaan hadda ayay nafteydii degtay oo aan kalsooni helay buu yidhi ilaahay dunuubtoo dhanba wuu dhaafaa jamiican wey dembi oo idil ilaahay wuu dhaafaya hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahay dembi aan toobad lahayn ma jiro dembi aan toobad lahayn gaalnimadu qofku hadduu ka soo hanuuno oo iimaanka la yimaado ilaahay dunuubtiisii oo dhan buu ka- ka dahirayaa waxa dunuubta ee gaalnimada ka sokaysa oo dhanna dembi aan toobad lahayn aan toobad lagu dhaafayna ma jiro dembi aan dhaaf la dhaafayna ma jiro dembi kasto ilaahay wuu dhaafayaa subxaanahu wa tacaala marka sixa- sicatu raxmat illaah ilaahay naxariistiisa waasacnimadeeda ayay aayadduna tusinaysaa Ah, caliyu bnu abi aalib karama allahu wajha wuxuu yidhi waa arjaa aaya fi lqur'aan aayadda ugu rajo badan qur-aanka waa aayaddan wey qul waxaa tidhaahdaa ayuha rasuulu lkariim yaa cibaadii addoommahaygiio aladiina asrafuu aladiina kuwaasoo asrafuu xadgudbay calaa anfusihim naftooda ku xadgudbayow israafka la yimid birtikaabi dunuubi walmacaasi laa taqnaduu ha quursanina min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quursanina wey dembi kastoo qofku uu galo alqunuud min raxmat illaahi baa kasii weyn dembigaasaa kasii weyn wey ina allaha ilaahay huwa algafuur raxiim Ah. oo yacni takiid bacda ta'kiid weeyaho ina allaha yakfiru dunuub addunuub dunuubtii al baa lagu daray ashaa waa jinsiyo oo dunuubtoo dhan buu ilaahay dhaafa jamiican baa haddana lagu sii adkeeyey waa ta'kiid labaad wey Ah. dunuub dhammaanteed ilaahay wuu dhaafayaa innahu ilaahay huwa algafuur markaasaa laba sifo oo min yacni sifaadka ilaahay sifaadkiisa ah oo naxariis ku tusinayo ayaa haddana la raaciyay innahu ilaahay huwa algafuur alla dunuubta dhaafo weeye addoomihiisa iska cafiyo dembigooda dhaafo alraxiimu bihim oo u naxariista wey wa aniibuu noqda ilaa rabbikum rabbigiin u laabta wa aslimuu hogaansama lahu lilaah min qabli an ya'tiyakum alcadaab cadaab intuusan idiin imaanin horteen uma laa tunsaruun aan laydiin gargaarin markaas intuuna cadaabku idinku imaanin oo cadaabku hadduu idinku yimaado wakhtiga cadaabku idinku dhaco laydinku halaagi lahaa markaa wax laydinka aqbalaya ma jiro laydinmana gargaarayo intuuna cadaabkaa imaanin horteen ilaahay u laabta ilaahay u hogaansama awaamirtiisa qaata wa aniibuu noqda ilaa rabbikum rabbigiin u noqda bitowbati walacmaali saalixaat towbad la imaada acmaasha saalixaadka kuwa ku dadaala wa aslimuu u hogaansama lahu lilaah ilaahay u hogaansama awaamirtiisa fuliya wuxuu idinka reebeyna ka hara min qabli an ya'tiyakum alcadaab cadaab intuusan idiin imaanin horteed uma laa tunsaruun aan la idiin gargaarin markaas hadduu cadaabku idiin yimaado laydinma gargaarayo markaas oo waktigaa waxba laydinka aqbali maayo markaad cadaabka aragtaan waktigaa waxba laydinka aqbali maayo wey. uma laa tunsaruun watabicuu raaca axsana maa unzila ilaykum min rabbikum watabicuu raaca axsana maa shaykan ugu wanaagsan unsila la dejiyey ilaykum xaggiina min rabbikum rabbigiin xaggiina lai- laydinkaga soo dejiyey waa qur-aanka wey qur-aanka raaca min qabli an ya'tiyakum alcadaab cadaab intuusan idiin imaanin qur-aanka raaca oo rumeeya oo ku camalfala baktatan kada uusan inkugu imaanin walxaal antum adinkum laa tashcuruun inan ogeyn wey a waataahum lcadaabu min xaysu laa yashcuruun qolo kastoo la halaagayo oo ilaahay ugu talagalay inay halaagsamaan ayagoo qaflo ku jiro intii loo seeta dheereeyey oo loo nicmeeyey istidraaj la geliyey ay nicmo isaga jiraan markaa unbaa hal mar la halaagayaa wey ayagoon ogeyn yuu cadaabku ugu imaanayaa yani kada ugu imaanayaa watabicuu raaca axsana maa kii kiisa wanaagsan axsana ma ladii unsila ilaykum qur-aanka laydiin soo dejiyey raaca lianna qur-aanku waa wax yacni laysi siiyo waxa ugu wanaagsan weeye axsana maa unsila ilaykum min rabbikum raaca wey waxa uu idin faraya qur-aanku qaata oo ku camalfala wey min rabbikum rabbigiin xaggiisana laydinkaga soo dejiyey min qabli an ya'tiyakum alcadaab cadaab intuusan idiin imaanin raaca wey cadaab intuusan idiin imaanin horteed raaca baktatan kadana uusan idinkugu imaanin walxaal antum adinku laa tashcuruuna ina ogeyn wey an taquula nafsun yaa xasrata calaa maa farat fii janbi illaah an taquula nafsun lianlaa taquula nafsun naf inaysan oranin yaa xasrataa shallaytadayda calaa maa kii faradtu aan dayacay oon gabood falay fii janbillaah fii daacati illaahi wey wain kuntu waxaan ahaaday la min asaakhiriin cadaabka la ii sheegayo waciidka la iigu cabsigelinayo yacni qur-aanka iyo waxyiga iyo xaqa la ii sheegayo mid ku jeejeeso ayaan ahaa wey Ah, naf marka intaysan calaacalin markuu cadaabku u yimaado oo markaana uuna waxba u tarayn calaacalkuusa waxba u taraynin intaa ka horayso aniibuu wa aslimuu watabicuu baa ilaahay leeyahy taasaa ilaahay nagu amraya inaan u noqonno daacadiisa u noqonno cibaadadiisa oon u toobad keenno inaan u hoggaansanno inaan qur-aanka ku camalfalno oon raacno awaamirtiisa wey an taquula nafsun lianlaa taquula nafsun ama khashyata an taquula nafsun labaduba waa la qadari kara naf intaysan oranin horteed ama si aysan u oranin cabsideeda yaa xasrataa shallaytadayde calaa maa faradtu fii janbillaah Ah, calaa maa faradtu calaa maa qasartu waxa aan gaabiyey oon dayacay oon ku gaboodfalay fii janbillaahi fii daacati illah wain kuntu waxaan ahaaday la min asaakhiriin kuwa ku jeejeeso xaqa markii loo sheego cadaabka markii loogu goodiyo waciidka lagu cabsigeliyo ku jeejeeso ayaan ahaaday ow taquula intaysan odhanina low anna allaha hadaani ilaahay hadduu i hanuunin lahaa lakuntu min almuttaqiin mutaqiintaan ka mid noqon lahaa Ah, intaysan odhanin ow taquula intaysan odhanin af low anna allaha ilaahay hadaani hadduu i hanuunin lahaa lakuntu waxaan ahaan lahaa min almuttaqiin ow taquula xiina tara alcadaab ow taquula intaysan odhanin naf intaysan odhanin xiina tara alcadaab cadaabka markay aragto oy cayaanan indhaha saarto cadaabkii low anna lii karra low anna lii hadduu ii sugnaado karatan ay rajcatan hal mar haddii la i celiyo hal mar ma la i celiyo fa akuuna waxaan ahaan lahaa min almuxsiniin min almu'miniinaan ka mid noqon lahaa iimaankaan qaadan lahaa xaqaan qaadan lahaa saasay markaa nafta ku calaacalaysaa waktigaana waxba laga aqbali maayo wey ow taquula nafsun naf intaysan odhanin low anna allaaha hadaanii ilaahay hadduu i hanuuniyo lakuntu waxaan ahaan lahaa min almuttaqiin ow taquula intaysan odhanin xiina tara alcadaab cadaabka markay aragto low anna lii karra Ah, low anna lii waa tamani weeye macnii hadduu ii sugnaan lahaa low anna lii hadduu ii sugnaan lahaa karatan noqosho rajca wey hal mar keliya haddii lay celi lahaa fa akuuna min almuxsiniin kuwa wanaagsan baan ka mid noqon lahaa iimaanka qaatay camalka saalixa la yimid ayaan ka mid ahaan lahaa balaa qad jaa-atka aayaatii fakadabta biha wastakbart wa kunta min alkaafiriin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi balaa qad jaa-atka waxaa kuu timid aayaatii aayadahaygii baa kuu yimid fakadabta bihaa waad beenisay wastakbarta waad kibirtay cani liimaani iimaankii baad ka kibirtay wadaaca waa iska weynaysiisay wa kunta waxaad ahaatay min alkaafiriin kuwa ilaahay nicmadiisa ku kufriyey oo diiday yacni adilada iyo xujooyinka la tusay oo mucjizaadka la tusayna beeniyey ayaad ka mid noqotay wey balaa qad jaa-atka waxaa kuu timid aayaati balaa inaysa kuu imaanin iska dhaafe qad jaa-adka waxaa kuu timid aayaati aayadahaygii baa kuu yimid fakadabta bihaa waad beenisay wastakbarta waad kibirtay oo iimaankii iyo daacadii baad iska weynaysiisay wa kunta waxaad ahaatay min alkaafiriin ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة مالنت قيامة ترى وذركيس أيها الرسول الذين كوا كذبوا بيني كذبوا بين أبورتي على الله كوا إلهي كوا بين أبورتي وكوا إلهي النسبيي ولدك إيا صاحبة النسبيي كوا إلهي شريك لو ذاجي ولا عابدي وكوا إلهي كوا بين أبورتي إلهي إنه شريك ليه بأمسيه lala caabudi karo Ah, saasay yani ictiqaadiyeen way ku been abuurteen waxay nisbatu lwaladi wasaaxiba ilaahay u nisbeeyeen shariigna way u yeeleen waa kadabuu cala allah wujuuhuhum wejiyaalkoodu muswadatun inay madowdahay baad arkaysa Ah, wejigoodaa madoobaanaya ayaga dhan waa la bedelayaa waa la dulaynayaa taqyiir baa ku dhacaya wejigoodii laami buu noqonayaa laami baa lagu shubayaa dhibaatada iyo kurbada iyo cadaabkay arkeen bay la madoobaanayaan ama waa ciqaab lagu ciqaabayo cadaabkaas iyo kurbadaa kasii dheero wejigoodii baa la madoobayn lanna maalinta qiyaamo siduu ilaahay suurat yani alcimraan buu noogu sheegay yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh Ah, waa maalinta wejiyaalna ay iftiimayaan ay nuurayaan waa wujuuhu lmu'miniin bishaaradii bay arkayaan wixii loo ballanqaaday bay arkayaan markaasaa wejigooda iftiimayaan kuwa kalena wejigoodii baa madoobaanaya wujuuhulkaafiriin markay cadaabka arkaan iyo abaalmarinta iyo jazaha loo diyaariyey wey wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo taraa waad arkaysaa aladiina kadabuu cala allah kuwa ilaahay ku been abuurtay wujuuhuhum wejiyaalkoodu muswadatun inay tahay tuumadow wey alaysa fii jahannama jahannama miyaysan ahayn mathwan makaanu sugnaasho lil- lilmutakabiriin kuwa kibray ee xaqa iska weynisiinaya daacada ilaahay diiday oo iimaanka inay qaataan diiday meeshii ay ku nagaanayeen oo lagu xabaasaya soomaha lagu ciqaabayo wey waa makaankoodi alaysa fii jahannama jahannama miyaysan ahayn mathwan makaanu sugnaasho lilmutakabiriin kuwa xaqa diiday ee iska weynaysiiye wey wayunaji llaahu aladiina taqow bimafaaza- bimafaasatihim laa yamasuhum suu walaa hum yaxzanuun wayunaji llaahu aladiina taqow wayunaji llaahu ilaahay wuu badbaadiyaa aladiina kuwa itaqow alla ka baqay kuwa cabsaday ee awaamirtiisa qaatay wuxuu ka reebay ka haray taqwada la yimid ilaahay wuu badbaadinayaa bimafaasatihim liibaantoodii bifawsihim bidukhuuli ljanna ay ku liibaaneen ayuu ku badbaadinayaa oo qofka jannada la geeyo dee wuu badbaaday oo naartii baa ilaahay ka badbaaday Ah, faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanna faqad faaz marka mutaqiinta ilaahay wuu badbaadinayaa naartaa laga badbaadiyey jannaday galeen bimafaasatihim bay ku liibaanayaan yay ku badbaadina yay ku badbaadeen weyn laa yamasuhum ma taabanayo assuu'u wax dhib a ma taabanayo wax xumaan ah iyo wax dhibaato iyo wax makruuh ah ma taabanayo walaa hum maysan ahaanin yaxzanuuna kuwa murgo maalintaa murugta weyn ay jirto oo qof la arkaba uu murugsan yahay ayagu wax muruga dushooda ma ahanin Ah, ma argagaxayaan murug ma qabaan bishaaradii loogu tala loo ballan qaaday ayay markaa arkayaan oo loogu bishaaraynayaa markay dhintaan lasoo saaraba wayunaji llaahu ilaahay wuu badbaadinayaa aladiina kuwa itaqow ka baqay bimafaazatihim liibaanteedu bifawzihim buu ilaahay ku badbaadinayaa ay liibaaneen bidukhuuli ljannati ay ku liibaaneen laa yamasuhum taaban maayo assuu'u xumaan taaban mayso walaa hum aysan ahaanin yaxzanuuna kuwa murgawe allaahu khaaliqu kulli shay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi allaahu khaaliqu kulli shay shay kasto allihii khalqay wey wahuwa ilaahay calaa kulli shayin shay la arkaba wakiilun alla wakiilka ah xaafidahoo xifdinayo oo ku tasarufaya wey allaahu allaha macbuudu xaqa ah khaaliqu kulli shay shay kasta asagaa abuuray wey Ah, wax kasto ilaahay baa abuuray adduun iyo aakharaba asagaa iska leh khalqiga cidna lama wadaagto wey Ah, alaa lahu lkhalqu walamru wahuwa ilaahay calaa kulli shayin shay kastana wakiilun kii xifdiyo wey Ah, wakiil weeye waa kii xifdiyo weeye oo ku tasarufayo lahu lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday maqaaliidu samaawaati walard samaawaadka iyo ardada khasaa-intooda ilaah baa iska leh Ah, oo yacni khasaa-inu samaawaati walard waxa khayraadka ehe ku jiro waxa khayraadkoo dhexdooda la dhigay khasaa-inta iyo mafaatiixda labada tafsiirba yani waa lagu fasiraa lahu maqaalidu samaawaat wاlard mafaatiixu samaawaati wاlard samaawaadka iyo ardada mafaatixdooda ilaahay baa leh khasaa-intoodana ilaahay baa leh khasaa-inu samaawaati wاlard samaawaadka khasaa-inta ku jirto oo waa maxay min alraxmati wاlmadar naxariista iyo roobka iyo waxa khayrka ahee barakaadka ahee kuka- ku kaydsan khasaa-intaas ilaah baa iska leh ilaah baa maamulo wey ardada khasaa-inteeda waxa ku jira min annabaat waxa dhexdeeda ka- ku ku asturan ee ku jira ku duugan ee yacni ka soo baxayana ilaah baa iska leh subxaanahu wa tacaala oo maamulay lahu maqaalidu samaawaati waalard mafaatiixu khasaa-ini samaawaati waalard ilaah bay u sugnaatay waaladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ku kufriyey ulaa-ika kuwaasu huma alkhaasiruuna kuwa khasaaray wey kuwa khasaaray oo tacabkood baay waa kuwa aayaadka ilaahay ku kufriyey oo inay rumeeyaan diiday wey waaladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey oo biljaxdi watakdiib la yimid ulaa-ika kuwaasu humulkhaasiruuna kuwa khasaaray wey qul waxaa tidhaahdaa ayuha rasuulu lkariim afa kayra allaahi ilaahay kayrkii miyaa ta'muruunii i amraysaan an acbuda inaan caabudo ayuha aljaahiluun kuwa jaahiliinta aho nimankii reer quraasheed ayaa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam markaase waxay yimaadeen waxaan kuugu yeeraynaa nin yahow yacni diina aabbaa'ig usoo laabo usoo noqo aabbayaalkaa diintoodii usoo noqo yani waa asnaamtan caabud wey asnaamtan way caabudayeen diintii aabaada taasaa diin wanaagsan ahe usoo noqo saasay rasuulka ku yidhaahdeen marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku amray qul waxaa tidhaahdaa afa kayrallaahi ilaahay kayrkii miyaa ta'muruunii i amraysaan an acbuda inaan caabudo ma ilaahay kayrkii baan caabudaya ayuha aljaahiluun kuwan aan waxba garanaynino walaqad uuxiya ilayk walaqad wallaahi uuxiya ilayka waxaa lagu waxyooday wa ila aladiina min qablik rusushii adiga kaa horaysayna waxaa loo waxyooday lain ashrakta haddii aada shariig yeesho layaxbadanna camaluk camalkaagii wuu burayaa walatakuunanna waxaad ahaanaysaa min alkhaasiriin kuwa khasaaray ayaad ka mid noqonaysaa adiga iyo ambiyadii kaa horaysaybo sidaasaan u waxyoonay marka amarka la amraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam lain ashrakta layaxbadanna camalu haddii aada shirki la timaado camalkaagi wuu burayaa la leeyahay rasuulka waa macsuum shirki iyo dembi kale toona ka dhici maayo macnaheedu waxa weeye yacni ummaddiisi baa la ogeysiinayaa amarka rasuulka loo jahaynaya waa amru liummati Ha- qof alla qofkii shirki la yimaado camalkiisoo dhan waa buraya wixii horay uu sameeyey oo wanaag ahaa iyo wax walbo camal khayr oo uu sameeyo dhan waa buraya wuxuuna ka mid noqonayaa kuwa khasaaray wey walaqad uuxiya ilayk walaqad wallaahi uuxiya ilayka waxaa lagu waxyooday wa ila aladiina waxaa loo waxyooday kuwii min arusuli min qablika kaa horeysa wa ila aladiina rusushii min qablika adiga kaa horeysay waxaa loo waxyooday la-in ashrakta haddii aada shariig yeesho ood shirki la timaado layaxbadanna camaluka camalkaagii wuu burayaa walatakuunanna waxaad ahaanaysaa oo ka mid noqonaysaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray wey balaa balillaaha acbud ah, balillaaha ilaahay un facbud caabud wa kun min ashaakiriin wa kun ka mid noqo min ashaakiriin kuwa ilaahay ku shukriye nicmadiisa ku shukriye wey balillaaha facbud ilaahay oo keliya un facbud caabud Ah, cibaado ilaahay baa mutaystay un keligii baa cibaado iskale wey wa kun min ashaakiriin kuwa ilaahay ku shukriyeyna ka mid noqo oo yacni mu'miniinta camalka wanaagsan la yimid yacni nic- nicmadii ilaahay uu nicmeeyey shukrigeedii weeye acmaashaa wanaagsan yacni laanna camal oo dhan waa shukru nicamillaah wey nicamta ilaahay kuugu nicmeeyey shukrigeedii buu noqonaya wa kun min ashaakiriin ka mid noqo wmaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama wamaa qadaru llah ilaahay maysa weyneynin xaqa qadrih xaqa cadamatihi wey ma aysa weyneynin ilaahay cadamadiisii dhabtahay markay shariig u sameeyaan nisbe iyo walad u nisbeeyaan ilaahay maysa weyneynin xaqa qadrih xaqa cadamati waalardu ardada jamiican dhammaan qabdatuhu Ah, jamiican xaalay tahay ardadu qablatuhu yowma alqiyaama fii qablatihi bay ahaanaysaa ilaahay awoodiisa iyo tasarufkiisay ahaanaysaa waasamaawaatu samaawaadkii madwiyaatun waa la duubayaa biyamiinihi biqudratih subxaanah tansiihan baa lahu u sugnaaday wa tacaalaa wuu kor ahaaday camaa yushrikuun gaaladu waxay ugu shariig yeelayaan oo ilaahay la wadaajinayaan ayuu ilaahay ka nasahnaaday oo ka kor ahaaday wey imaamu bukhaari iyo muslimba waxay saxiixooda ku warinayaan nin yacni yahuudi ka mid ah oo qoladoodii culummada ahayd ayaa rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi kita- kutubteenna waxaan ku haynaa muxamedow ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ardada samaawaadka inuu biyamiinihi ku qabanayo ku duubayo ardooyinkana me- samada inuu yacni asamaawaata fii isbucin far inuu yeelayo ardadana fii usbucin inuu la yeelayo geedaha fii usbucin inuu yeelayo buuraha iyo waxaasoo dhan inuu fii usbucin yeelayo uma yuquulu uu leeyahay ana almelik ayna ayna almuluuk Ah. aniga ayaa melig ah aaway muluugtii yacni awoodda iyo madaxnimada sheeganaya aaw uma daxika rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabigu wuu ku qoslay isagoo la yaabo yacni ninkaas hadalkiisa xoogaa la cajabayo yacni sida uu ilaahay ku tilmaamayo yacni tashbiih buu ilaahay u samaynayaa marka wuu qoslay nabigu calayhi salaatu wasalaam uma qara'a hadihi alaaya wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinih subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun wamaa qadaru llah ilaahay ma aysan weyneyn xaqa qadrih waalardu ardada jamiican dhammaan qabdatuhu wey Ah, ilaahay baa fii qablatihi bay ahaanaysa tasarufka ilaahay bay ku jirta ardadu yani waa makhluuqatu lilah makhluuq yani min yani khalqillaahi aweeyaho ilaahay baa ku tasarufayo Ah, marka qabladiisa fii qablatihi bay ahaanaysaa yowma alqiyaama wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinih oo samadan weyn iyo ardada samaawaadka intaa leeg iyo ardooyinka intaa leeg fii qablatihi bay ahaanaysaa makhluuqa intiisa kale maxaad malaysa marka wuu ku tasarufayaa weya subxaana tansiihan baa lahu u sugnaaday wa tacaala ilaahay wuu kor ahaaday camaa yushrikuun waxa ay ugu shariig yeelayaan oo ilaahay u nisbaynayaan kaasuu ka nasahan yahay oo ilaahay ka hufnaaday wey wa nufiqa fi suur wa nufiqa waxaa la afuufay fi suuri suurka ayaa la afuufay waa la afuufi doonaa wey oo qur-aanku waxa dhici doono ayuu wax dhacay oo kale ka cabirayaa waa litaxaquqi wuquuci ilaa inuu dhacayo waa xaqiiqo wey waa shay dhaba wey Ah, ataa amrullaahi oo kale wey amarka ilaahay baa yimid waa qiyaamihii welina ma dhicin wey wa nufiqa fi suuri suurka ayaa la afuufayaa fasaciqa waxaa dhimanaya man fi samaawaati wa man fi lard nafqada hore waa nafqada lagu dhimanayo wixii nool oo dhanba uu dhimanayo nafqada labaadna waa midda laysku soo bixinayo wey laysku soo bixinayo marka fasaciqa man fi samaawaati wa man fi lard waxa nool oo dhan oo samaawaadka iyo ardada ku sugan oo dhan baa dhimanaya ilaa man shaa allah intuu ilaahay doonay mooyaane intuu ilaahay doonay bes unbaa laga soo reebaya Ah. oo qayb malaa'igta ka mid a mika-iil iyo israafiil iyo yacni eh, casraa-iil iyo malakulmowd iyo xamalatulcarsh yaa soo harayo Ah. inta kale oo dhan nafta ayaa ka baxaysa markaa kadib bay intana way dhimanayaan nafta laga qaadaya malakumowd baa u dambaynayo markaasaa la leeyahay dhima adiguna nafta iska qaada Ah, wuu dhimanaya asaguna markaa markuu wixii nool oo dhan ba nafta ka qaada ayuu asaguna dhimanaya uma nufiqa fiihi ukhraa uma nufiqa waa la afuufayaa fiihi fi suuri baa la afuufayaa ukhraa mar kale waa nafqatulbacigi fa idaa hum dadkii qiyaamun waaba ayagoo taagan yanduruuna yantadiruun sugayo waxa lagu samaynayo ayay sugayaan wey labadaa nafqa dhexdooda yaa la weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam inteebaa udhaxayso arbaciin afartan baa udhaxayso afartan sano wey ayaa udhaxaysa wa nufiqa fi suuri wa nufiqa waxaa la afuufay fi suuri suurka ayaa la afuufay fa saciqa waxaa dhimanaya man fi samaawaat samaawaadka dhexdooda wixii ku sugnaa waman fi lard ardada dhexdeeda wixii ku sugnaa ilaa man shaa allah inta uu ilaahay doonay mooyaane inta ilaahay uu doono aktaru mufasiriin waxay leeyihiin nusuus gaar ahoo caddaynaysaa ma jirto yacni inta soo harayso marka ilaahay unbaa og wey ilaa man shaa allah intuu ilaahay doonay mooyaan uma nufiqa fiihi ukhraa uma nufiqa waa la afuufayaa fiihi fi suuri ukhraa mar kale ayaa la afuufaya fa idaa hum dadkii waaba ayagoo qiyaamun fa idaa hum qiyaamun waa ayagoo taagan oo kaamil ah naf kasto jasadkeedii bay gelaysaa jasadkii kaamil buu noqonayaa naftii baa la gelinayaa naf jasadkeedii meel aan hayn aadaysana ma jirta wey fa idaa hum waaba ayagoo qiyaamun taagan yanduruun yantadiruun sugaya wey Ah, amarka ilaahay bay sugayaan iyo waxa lagu samaynayo wey suurku yani wuxuu la egyahay suuradiisu samaawaadka iyo ardada intay ku- yani wareegoodu dhan yahay oo kale ayuu dhan yahay aad buu u wen yahay makhluuqa sidaa u fara badan oo dhan godad baa ku yaallo nu- nufuuftoodii naftoodiibaa halkaa ka soo baxaysa markii la afuo markaasay naf kasta jasadkeedii ayay aadaysaa meel kalena ma aadayso meel kale ma aadaysa wey Ah, markii nafqada sidaa loo afuufaba isla markaa naf kastaba jasadkeedii oo taamahoo diyaarsan oo qabrigiisii ku jira bay u galaysaa halkaa unbay ka soo baxayaan markaa awoodda ilaahay wey leanna awoodda ilaahay wax kastoo uu doono waa kun fa yakuun wey وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض أرضدي أيا إفتي بنور ربها ربك نور كيسي أيا كو- لا إفيسا ووضع الكتاب أو كتاب الحساب وي كتبتي حسابته وكتاب الأعمال وي أعماشا لقى قريدتك كتاب كتاب كودي بالكينيا وجيء بالنبيين والشهداء wajiia waxaa la keeni binabiyiin ambiyadii baa la keeni washuhadaa markhaati baa la keeni waa malaa'igtii ka- ku markhaati kacaysay ee xafadada ahayd ah, yaa yacni imaanaya wey oo naf kastaba yacni waxaa yacni eh, waa la keenayaa iyadoo uu maceeda yahay saa'iqun wa shahiid waa ka ilaahay leeyahay Ah, qof kaxaynaya oo wado iyo mid ku markhaati kacay markhaatigoodii marka waa malaa'igta wey tafsiir labaad waxa weeye ambiyadii baa la keenay wa shuhadaa shuhadadiina waa la keenayo ambiyadii hore o dhan waxa u markhaati kacay ummadeen wey ummadeen um- ummatulmaxamediya wey ayaa mar- markhaati ah wey ah oo ilaahay wuxuu ka yeelay ummadan yacni ummatan wasada ah ummad yacni cuduul ah yaa ilaahay ka dhigay litakunuu shuhadaa cala annaas baa ilaahay leeyahy oo ambiyadii hore ambiyadii oo dhan baa la keenay maca umamihim ambiyadii baa la weydiina waxaa leeyahay ma gaadhsiiseen xaqii aan idiin soo dhiibnay iyo risaaladii lainla soo diray ummaddii ma gaadhsiiseen ilaahayo waan gaadhsiinay ummadihii baa la weydiinaya miyay idinsoo gaadhsiiyeen wixii laydin soo di lala soo diray oo laydiin soo diray maya bay leeyihiin Ah, maa jaa-anaa min nadiir wax nadiirho noo yimid waxba maana arag marka rusushi baa la weydiinayaa markhaati maxaad haysiyaa mar- maxaa markhaati idiina inaad gaadhsiiseen Ah, markaasi waxay leeyihiin muxamadun wa ummatu nabi maxamed iyo ummaddiisa ayaa markhaati noo ah inaan gaadhsiina wey Ah, ummatul maxamed baa markaa la keenaya waa la su-aalayaa nacan bay leeyihin yaa rabbi rusushu way gaadhsiiyeen ummadahooda way gaadhsiiyeen risaaladii maxaad maxaad ku ogaateen baa laleeyahay markaa oo ummadihii way ka doodayaan waxay leeyihin isku waktiba maan ahayn ummaddan xaggaynu u arkeen inayna gaarsiiyeen maxay ka ogyihiin say ku ogaadeen marka waa la weydiinaya maxaad ku ogaateen isku wakti miina ahayn miina joogin waktiga rususha la soo diraya idinku miina joogin maxaad ku maxaad ku cadaynaysaan ilaahayow kitaab baad noo soo dejisay rasuulna waad noo soo dirtay rasuulkii aad noo soo dirtay wuxuu noo sheegay kitaabkii aad noo soo dejisay wuxuu nooga sheegay nabi kasto inuu rasuul ummaddiisii risaaladii gaarsiiyo wey marka rasuulkaa markaa ummaddiisu markaa taskiyeynaya markaa u markhaati kacaya iyagana wuu u markhaati furaya marka xujadii marka waa ku oogmaysaa ummadihii Ah. marka shuhadadu waa ummaddan wey washraqat ilardu ardadii ayaa iftay binuuri rabbihaa binuuri rabbiha oo yacni dhulka dhulkan waa la bedelayaa yowma tubadal ardu hayra alard Ah. ardadan ardo aan ahayn baa dadka lagu xisaabin doonaa la keeni doonaa arda nadiifa oo cad wax calaamada aan lahayn buur iyo calaamad kale iyo waxba aan lahayn oo fidsan ayaa la keeni doonaa dadka lagu xisaabinaya markaa way ifaysaa markaa wa ashraqat ilardu binuuri rabbiha wa wudica alkitaab kitaabkii baa la dhigayaa Ah, kitaabu lxisaab wey oo qofka yacni wax xisaabinayo ee, imtixaanka dadka ku xisaabinayo dee buuggiisibuu soo qaadan ku xisaabtii baa la keenayaa acmaashoodii laga qoray yaa la keenayaa markaa wa wudica alkitaab wa jii'a binnabiyiin ambiyadii baa la keeni nabiyaashii baa la keenaya wa shuhadaa markhaatigii baa soo xaadiraya wa qudiya baynahum bilxaqi wa qudiya waa la xukumay baynahum bilxaqi cadli cadaalad baa lagu kala xukuminaya Ah, bilxaqi baa lagu xukumaya oo qofna wahum alxaalhum ayagu laa yudlamuun aan la dulminaynin qofna xasanaadkiisii laga nusqaamin maayo qofna dembi iyo sayi-aad uusan lahayn lagu siyaadin maayo cid la dulminayaa ma jiro xaq baa markaa lagu xukumaya wa qudiya baynahum waa la xukminayaa dhexdoodaa la kala xukumayaa bilxaqi si cadli ah oo cadaaladaha lagu kala xukumaya walxaal hum ayagu laa yudlamuun aan la dulminaynin wa wufiyat kullu nafsin naf kasta waxaa loo oofinayaa maa camilad waxay camal fashay wey ee jazaa maa camilad wey Wal- wahuwa ilaahay aclamu wuu ogyahay bimaa yafcaluun dadku waxay sameeyeen ilaahay wuu ogyahay Ah. oo malaa'igt yacni shuhadadii baa la keeni malaa'igtii xafadada ahayd acmaashoodii ay qoreen yacni iyo ayagii ayagaa goobjoogka ahaayoo ogaa yaa la keenayaa waa la keenayaa ilaahay asagoo og daahirkooda iyo baatinkoodaba og ayuu haddana xujadaa lagu oogayaayo camalkii laga qoray iyo markhaatigii ayaa lagu oogayaa wey. Ah. wa wufiyad waa la oofinayaa kullu nafsin naf kasta waxaa loo oofinayaa maa camilad waxay camal fashay wahuwa walxaal huwa ilaahay aclamu uu yahay kii og bimaa yafcaluun waxay sameeyeen oo dhan buu ilaahay ogyahay wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara wasiiqa aladiina kuwii baa la kaxaynayaa kafaruu gaaloobay ilaa jahannama naarta jahannamaa loo kaxaynayaa zumaran xaalayyihiin jamaacaad jamaacatan jamaacatan xaalayyihiin ayaa la kaxaynaya ama ummad la arko umaman umaman baa loo soo kaxaynaya ama jamaaco jamaaco sida dunuubtooda iyo macaasidooda ay kala haayeen ayagoo ah jamaaca la keenaya Ah. xataa idaa jaa-uuha naarta markay yimaadaan jahannamo markay yimaadaan futixat abwaabuhaa markaasaa albaabaheedii loo furaya albaabihii toddobada ahaa toddoba albaab bay leedahay jahannamo oy ka gelayaan qolo la arkay albaabkii la arkaba qayb baa loogu talagalay yacni hortooda yacni halkaa la tu- la tumayaa ayadoo la kaxaynayay oo si yacni xoog iyo cunfi a loo soo kaxaynayo loo garaacayo lasoo jiidayay ayaa marka naarta lasoo hortubaya markii hortooda lasoo tubo hortoodaa lagu furaya laanna ee albaab sii furan ee xoogaa yacni maxaa loo yeelaya albaabka hortooda loogu furaya waa lagu ihaaneynaya dadka la ikraamaya mar hore albaabaha loo sii furaaye kuwa la ciqaabaya marka meesha la keeno kadib albaabka loo furaa kadib markaasaa lagu tuuray tan labaad waxa weeye oo joojinta halkaa la joojiyey waa lagu ihaanaysanaya waa lagu cadaabaya tan labaad waxa weeye albaabka lagaba yani daboolka laga qaadi maayo si aan wax yaroo nafisaba uusan u helin yani markii saa loo furabo yani kulaylkii ugu horeeya isagoo wataa markaa lagu lagu daadinaya markaa la gelinaya lagu tuuraya Ah. futixat abwaabuhaa albaabaheedii baa la furaya wa qaala lahum khasanatuha malaa'igtii ka shaqaynaysay naarta waa maalig iyo yacni malaa'igtii cawaantiisa ahayd ee khasanada yacni naarta ahayd yaa waxay ku leeyihiin tawbiiqan lahum iyo wa ihaanatan waa lagu ihaanaynaya hadalka hadda la su-aalayo su-aasha la su-aalayo su-aal wax taraysa maaha waxba uma tarayso laakiin waa lagu sii dhibaya ayagaa lagu cadaabaya lagu ihaanaysanaya wa qaala lahum khasanatuhaa malaa'igtii naarta ka shaqaynaysa furaheeda haysayba waxay ku leeyihiin gaalada alam ya'tikum rusulun minkum alam ya'tikum miyuusan idiin imaanin rusulun rusul rusul oo rusushaasoo minkum adinka idinka mid adinka jinsigiina ka mid oo adinka idinka mid a rusushaasoo yatluuna akrinaya calaykum dushiina aayaati rabbikum rabbigiin aayadihiisa ku dul akrinaya wayundiruunakum idinkaga digayo liqaa'a yowmikum haada maalintan inaad la kulmi doontaan in ilaahay la idin hor keeni doono la idin xisaabin doono way idinkugu digayeen rususha yacni idinkugu digayo idiin sheegayo inaad u diyaar garowdaan oo waxa maalinta aad ku badbaadi lahaydeen aad samaysaan soo idiinma imaan qaaluu waxay leeyihiin balaa inaysan noo imaanin iska dhaafa way noo yimaadeen walaakin xaqat wajabad waxaa waajibtay kelimatulcadaab cadaabka kelimadiisibaa calalkaafiriin aa, gaalada yacni waa noo imaadeen rusushaa way noo timid wax walbana way noo sheegeene annagaa beeninay oo diiday Mm. Ah. fakadabnaa waan beeninay wa qulnaa maa nazala allahu min shay Ah. ilaahay waxba ma soo dejinin wax laydinla soo diray ma jiro wax la isi soo celin bacsi iyo isi soo celin iyo maalin la isxisaabinayo midna ma jirto sidaasaa nini waan beeninay waxay rususha noola yimaadeen oy noo sheegayeen oo ilaahay noola soo diray waan beenino waan diidnay saasay leeyihin marka kelimatulcadaab baa kuwa ku sugnaatay oo in yacni yacni naarta ay gelayaan taasaa yacni horay fii cilmilaahi ugu dhacday wey marka waa la cadaabaya wax anfacayaa ma jiro wey wax la anfacaya ma jiro Mhm. qiila markaasaa waxaa loo leeyahay udkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama albaabaheeda gala khaalidiina xaalaatihim fiihaa jahannamo kuwa ku waaraya weligiin waad ku noolaanaysaan fa bi'sa waxaa baas leh mathwa almutakabiriin kuwa kibray oo xaqa diiday iimaanka diiday meesha ay ku sugnaanayaan makaanu nagaasahooda ayaa baas le wey almadmuumu almaqsuusu bidami wahwa jahanamo wey meesha ay ku sugnaanayaan waa meel xun meel la dego ama lagu sugnaado meesha ugu xun wey waa naaru jahanamo acaadana allahu minha wasiiqa aladiina kafaruu wasiiqa waa la kaxaynaya aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ilaa jahanama jahanamaa loo kaxaynaya zumaran xaalayihiin ayagoo jamaaca jamaaca ah xataa idaa jaa-uuhaa jahannamo markay yimaadaan futixat abwaabuhaa albaabaheedii baa la furi futixat oo takfiif la aqriyo wey futixat had- yacni waa qiro labaad wey futixat abwaabuhaa albaabaheedii baa la furfuraya yacni al- toddobadii albaabo ay lahayd yaa loo furfurayaa wey Ah, futixat waa la furfurayaa abwaabuha albaabaheedii baa loo furfuray waa la babalqaya mid albaab kasta baa la furaya wa qaala lahum khazanatuha wa qaala lahum lilkufaar gaalada waxay u leeyihiin khazanatuha naarta khasanadeedii malaa'igtii ka shaqaynaysay naarta ee maamulaysay alam ya'tikum rusulun minkum alam ya'tikum miyuusan idiin imaanin rusulun rusul miyaysan idiin imaanin rusushaasoo minkum adinka idinka mid a rusushaasoo yatluuna akrinaya calaykum dushiina aayaati rabbikum rabbigiin aayadihiisa ku dul akrinaya idinkaga warramaya ax- yacni axwaalulqiyaama xaaladaha qiyaamo iyo waxa idinka dambeeyo oo diyaargarowga u baahan iyo naar inay jirto oo qofkii dariiqa wanaagsan raaci waayo inuu cadaab la kulmaayo wayundiruunakum idiin digayo oo idinkugu digayo wayundiruunakum idinkugu digayo liqaa'a yowmikum ah maalintan aada hadda haadaa oo kana liqaa'a yowmikum haada maalintiinan maanta ah dulligan aada la kulanteen maalintan dhibaatadeeda soo idinkamayn digin inaad la kulmi doontaan in laydin soo celin doono bacsi jiro laydin xisaabinayo oo janno iyo naar ay jirto soo idinkumayn digin wey Ah, wayundiruunakum idiin digayo liqaa'a yowmikum yoomkiina la kulankiina haadaa oo- la kulankiisa haadaa oo kana qaaluu waxay yidhahdeen bala waa noo imaatay rasuul noo digayo wax walba noo sheegayo Ah. laakiin annagaa diidnay oo beeninay way Ah. marka dembigoodii bay hadda qirteen qirashada hadda marka ay qiranayaan waxba u tari mayso waktiga ictiraafka waxma taran Ah. factarafuu bidembihim dembigoodii bay qirteen waktigaasay qiranayaan Ah. fasuxqan liasxaabi saciir ade bucdan baa u sugnaaday halaag baa u sugnaaday cadaabkan lagu fogaado liasxaabi saciir waa wakti aan ictiraafku waxba tarayni yay ictiraaf la yimaadeen wey Ah, markaasay ictiraaf la yimaadeen ictiraafku marbuu wax taraya wey markay daaru dunya ay ku noolaayeen oo iimaanka loogu yeerayay markaasaa ictiraafka qofku hadduu dembigiisa ka cudur daarto oo uu ka soo laabto markaasuu ictiraafku waxu taraye Ah. hadda laakiin waxba uma tarayso weeye walaakin xaqad waxaa sugnaatay wajabad waxaa waajibtay wahabatat kelimatu lcadaabi cala alkaafiriin gaalada waxaa ku yani ku sugnaatay kelimatu lcadaab laamlaana jahannama minka wa miman tabicaka minhum ajmaciin baa ilaahay Ah. adiga iyo wixii ku raacaba ibliisow jahannamaan ka buuxin baa ilaahay kelimatu lcadaab yaa markaa ku sugnaatay cala alkaafiriin wey cala almutakabiriin ah, kuwa kaafiriinta ah iyo kuwa mutakabiriinta ah cadaabka ilaahay baa ku sugnaaday kelimadiisi wey ah. waxaqad walaakin xaqad waxaa waajibtay habatad waxaa sugnaatay kelimatu lcadaab baa cala alkaafiriina ah, ku sugnaatay wey qiila waxaa loo leeyahay gaaladii udkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama albaabaheeda gala ka gala khaalidiina xaalaatihim fiihaa kuwa ku waarayo weligeen waad ku jiraysaa fabi'sa waxaa baas leh mathwa almutakabiriin kuwa xaqa diiday oo ka iska weynaysiiyey iimaanka diiday kuwa meesha ay ku sugnaanayaan baa baas leh waa jahannamo wey wasiiqa aladiina taqow rabbahum ila aljannati zumaraa wasiiqa aladiina kuwiina waa la wadayaa waa la galbinayaa lafdigan siiqa waa mushaakalo waa mushaakalo weeye laakiin waxa weeye een, oo wasiiqa aladiina kafaruudaa hore yaa qur-aanka lafdigiisa laysu mushaakalaynayaae is- sida ay ku imaanayaan way kala duwan tahay sida gaalada lagu keenayo cadaabka lagu keenayo ayagoo cadaabka markii la keenayo ayagoo la kaxaynaya la keenaya la kaxaynayo laakiin yacni dadka wanaagsan ee mu'miniinta ah marka qiyaamaha la keenayo ayagoo wufuuda ayay imaanayaan ayagoo wufuud ah gaadiid lagu wado la ikraamayo ayaa la keenayaa weye Mhm. yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirda baa ilahay leh oo dadka mutaqiinta ah dadka wanaagsan waa lasoo xashrinayaa ayagoo wufuud ah wey wufuud yacni karaamay ku imaanayaan gaadiid baa lagu keenayaa waa la soo dhowaynayaa Ah. kuwana markaa waa la kaxaynaya ayagoo la jiidayo oo silsilada intii luqu- yacni luqunta iyo gacmaha looga xiray la jiidayo ayaa la keenayaa wey wasiiqa aladiina taqow wasiiqa waa la galbinayaa aladiina kuwa ittaqow alla ka cab rabbahum rabbigood ka baqay ila aljannati jannada ayaa loo galbinaya zumaran xaal ay yihiin ayagoo jamaaca jamaaca wey xataa idaa jaa-uuhaa markay yimaadaan jannadii wa futixat abwaabuha albaabaheedina waaba lasii furay wey Ah. intayna imaanin yaa lasii furay albaabihii oo ballaqan ayay imaanayaan wa futixat albaabuha walxaal futixat abwaabuha albaabaheedii lasii furay wa qaala lahum khasanatuha khasanadoodii ba waxay leeyihin khasanatu ljanna yaa waxay ku leeyihiin salaamun calaykum nabadgelyo dushiina ha ahaato dhibtum waad dhiib noqoteen waad wanaagsanaateen fadkhuluuhaa gala jannada gala khaalidiina xaal aad tihiin kuwa ku waarayo wa qaaluu markaa waxay yidhaahdeen yacni ahlujannuhu waxay yidhaahdaan alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle alladii macbuudka sadaqanaa noo rumeeye wacdahu yaboohiisi wa awrasanaa na dhaxashiiye alarda ardada wa arduuljanna wey natabawa'u xaalaan degayna min aljannati xaysu nashaa meeshaan doonno fa nicma waxaa nicmo leh ajrulcaamiliin kuwa camal falay yacni sawaabkoodii abaalmarintoodii baa nicmo leh wasiiqa aladiina taqow rabbahum wasiiqa waa la wadayaa waa la galbinayaa aladiina kuwa itaqow rabbahum rabbigood ka baqay ilaljannati jannadaa loo galbinayaa zumaran xaalay yihiin ayagoo jamaaca jamaaca xataa idaa jaa-uuha jannadii markay yimaadaan wa futixat abwaabuhaa albaabaheedii lasii furay wa futixat abwaabuha walxaal futixad la furay abwaabuhaa albaabaheedii wa qaala lahum khasanatuhaa khasanadeedii ay u leeyihiin oo wa qaala lahum ay u leeyihiin lahum ayaga khasanatuhaa waa khasanatuljanna jannada yacni malaa'igtii khasanadahaydii ka shaqaynaysay yaa waxay u leeyihiin salaamun calaykum salaamun nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato dhibtum waad dhiib noqoteen waad wanaagsanaateen fadkhuluuhaa gala jannada gala khaalidiina xaalaatihiin kuwa ku waarayo weligoodba jannadaa ku jiro raaxadaas iyo nicmadaas ah, kala duwan yacni yaad ku waaraysaan wax dhib ana arki maysaan weligii wa qaaluu markaa waxay yidhaahdaan ahlu jannihi alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh alladii macbuudka sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu yaboohiis ballankii uu noo qaaday abaalmarin wanaagsan nagu- yacni lagu abaalmarinayo yuu ilaahay noo ballan qaaday alladii sadaqanaa wacdah wa awrasanaa na dhaxashiiye alarda ardada na dhaxashiiye waa arduuljanna wey natabawa-u xaal aan degayna min aljannati xaysu nasha meeshaan rabnaan ka degayna Ah, oo jannada qof la arka jannada qayb buu ku leeyahay qaybta uu ku leeyahayna waa qayb weyn oo aada u weyn marka meeshuu rabu ka degi qof la arkaba bijannati yani bidarajatihi bimaqaamihi qaan- gaarka u ahaa yo xaysu yashaa meeshuu rabu ka degaya marka waa bijannati tafsiir labaad musanida qaar waxay leeyihin ehlu jannahoo dhan ummatu maxamed baa ugu horeynaysa marka ayaga kow jannada waa lagu fasaxayaa markaa way degayaan xaysu yashaa meeshay rabaan bay ka degayaan markaa kadib ay ummadihii kala soo gelayaan ay soo galeen markaa natabawa'u min aljanna jannadii ayaan degaynaa xaysu nashaau meeshaan doonno fa nicma waxaa nicmo leh ajru lcaamiliin saasaa markaa laleeya waa loogu bishaaraynaya fa nicma ajru lcaamiliin caamiliinta kuwii camal falay abaalmarintoodii ayaa nicmo leh wa tara almalaa'ika malaa'igtii ayaad arkaysaa ayuha rasuulu lkariim xaafiina xaalay yihiin kuwa wareegsan min xowli lcarshi yusabbixuuna way tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim waqudiya baynahum waqudiya waa la kala xukumay baynahum Ah, ay bayna almu'miniina waalkufaar wey bilxaqi cadli baa lagu kala xukumay oo mu'miniintana yani waa la abaalmariyey jannaa la siiyey waa la yani jannada iyo abaalmarintii wanaagsanayd yani camalkoodii wanaagsanaa baa lagu abaalmariyey kuwii kalena waa la ciqaabay oo camalkoodii xumaaye sayi ahaa ayaa lagu abaalmariyey oo naartii baa lagu guray waqiila mu'miniintaa markaa odhanaya waqiila waxaa la yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mu'miniintaa markaa waxay leeyihiin markay nicmadaas yani jannada ay galaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo kale wey oo yani hadalkooda ugu dambeeya mu'miniinta yani waa inay ilaahay yani ku xamdiyaan ay ku shukriyaan nicmadiisa ugu xamdiyaan wey wa tara almalaa'ikata malaa'igtii baad arkaysaa xaafiina xaalayyihiin min xawli lcarsh carshiga ayay sidaa ugu wareegsan yihiin yusabbixuuna bixamdi rabbihim way tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim oo malaa'igta cibaada loo abuuray cibaadadooduna yani yani tasbiixsa cibaadadoodu yani waa taladud wey way ku macaansanayaan wey sidoo kale ahlu jannuhu markay jannada galaan yani way tasbiixsanayaan dikriga ilaahay waa taladud ma aha takalluf Ah, takliif ma aha takaaliiftii way dhammaatay oo adduunyada daaru takliif ahaydo waajib la saarayay yacni aakhiro yani waa sida malaa'igta cibaadadeeda oo kale waa taladud markaa way ku macaansanayaan sida yacni dhacaamka iyo iyo sharaabka ay cabayaan ugu raaxaysanayaan saasoo kale dikriga ilaahayna waa taladud wey way ku raaxaysanayaan wey yusabbixuuna bixamdi rabbihim wa qudiya baynahum bilxaq wa qudiya waa la kala xukumay baynahum آه. بين أهل الحق وبين أهل الباطل وي آه. آه. قالدي مؤمنين تي قالدي دح يعني دحدودي ولا حكمي بالحق حق بالوك الحكمي وي عدالة آه. وقيل الحمد لله رب العالمين آه. مؤمنين تي أمريكا أورني وقيل وحالي الحمد مهد لله إله باسكاله الله رب العالمين عالم كربي يسهوي الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين